Ku dhawaad afar guri ayaa ku gubatay dabkan oo ka kacay xaafadda Kaluunka ee magaalada Muqdisho taas oo ku dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Dabka ayaa ka dhashay korontada mid ka mid ah guryaha gubtay oo dhowaan dayactir lagu sameeyay. Qaar ka mid ah bulshada degan xaafadda Kaluunka ee magaalada Muqdisho ayaa ka warramaya khasaaraha ka dhashay dabka.
anu hadda ma koobi karo nin walba wuxuu haystay dad masaakiin ay u badnaayeen oo ilmahooda la xoogsada dee koley waxay cuni lahaayeen waxay cabi lahaayeen waxay xidhan lahaayeen waxay goglan lahaayeen wax uga baxay ma laha ya waana dad iska wada dan yaroo ay ahaayeenoo cooshadahan iska degan marka insha allah ilaahay iidankiista cawin khayr qaba ilaahay baan ka baryaynaa qadarta meeshaan ka dhacday waa mid ilaahay loogu mahadnaqo musiibada dhacday iyo sida ay wax noo gaareen waa wax kala fog waxaa alxamdulilaahi meeshaan inaysan naf bini aadan aysan waxba ku gaarin laakiin ay ku baaba'een wixii hanti ahaa iyo guryo ay ku baaba'een intaa dabadeed xilligaa uu dabka kacana waa xilli dadka ay wada jijiifeen oo habeena adigu inay ahaydaan jecelahay sagaalkii iyo toban daqiiqo dabku wuxuu ka bilowday koronto korontou ka bilowday inta meesha ku basbeeshana waa ilaa afar guri gurigan uu shan ku yahay oo asna aad u jeedaan hadda dhinaca uu ka baaba'san yahay dabkana waxa uu ka bilowday waa koronto korontadana waxaa cidda ay inoo sheegeen maalmo ka hor inay halaysnayd ay wiilasha u waceen farsamo yaqaanada farsamo yaqaanadiina ay isku dayeen inay hagaajiyaan laakiin isla meeshii uu dabka ka kacay marka insha allahu tacaala waxa waaye koleyba ilaah baa uga mahad celinaynaa wax walbay ahaataba ilaa iyo shan guri ayaa xalay ku baaba'day ilaa gurigaa naga dambeeya oo isagana qayb ka mida gubtay alxamdulilah wax naf ah oo ku waxyeelooda ma jirto laakiin saa u jeedaan waxaa ku baaba'day hanti runtii haddii maanta uusan ahaan lahayn gobolka banaadir uu gurmadkaa nala soo gaari lahayn ilaahay ka sokow waxay noqon lahayd in xaafadoo dhan ay basbeesho